bangiga adduunka ayaa wuxuu mashaariic kala duwan ka hirgeliyaa dalka taasoo lagu horumarinayo adeegyada dadweynaha jubbalandna waxay ka mid tahay maamul goboleedyada dalka oo ka faa'iidaystay mashaariicda u bixiya bangiga adduunka iyo deeqbixiyayaasha caalamka guryaha xalka waara ee loo dhisay barakacayaasha ku nool magaalada kismaayo iyo deegaanada u dhow ayaa waxaa bixiya bangiga adduunka waxaana gacan ka geysta hay-adaha kala duwan ee ka shaqeeya dowlad goboleedka jubbaland wasiirka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo iskaashiga caalamiga ee dowlad goboleedka jubbaland cabdiraxmaan cabdi axmed ayaa faahfaahiyey siyaasadda dowlad goboleedka jubbaland ee dadka ku barakacay gudaha deegaanada jubbaland
maanta markii shirarka caalamiga la isugu tago oo laga hadlayo arrimaha dib u dejinta soomaaliya xalka waara jubbaland waxaa loo soo qaataa maxaa la dhahay meelaha maaragtay successka ah ama laga guulay uu ka guulaysta xalka waara tusaale hadda haddaan ku tuso kismaayo kale haddaad imaatid xaafadaha la yidhaahdo midnimo iyo madiina waxaa dib u dejin loogu sameeyey ku dhowaad siddeed iyo toban kun oo qoys oo isugu jiray dadkii ka soo gurya noqda xerooyinka qaxootiga dhadhaab iyo dadkii ku warkacay dalka gudihiisa maanta haddaad xaafadaha tagto guryaha ay ku nool yihiin waad la yaabaysaa guryo laba qol iyo baraandha ah waxaa lahay ilmahooda maanta iskuul ay aadayaan biyo nadiif ay helaan waxbarasho ay ilmahooda maxaa lahay u aadaan isbitaalladii baa ugu yaalla wadooyinkii baa loo dhisay dad waxay ka mid yihiin maanta la nool bulshadii maxaa lahay host community ama ayaga maxaa lahay ay ugu imaadeen meesha weliba ay ka nolol fiican yihiin markaad aragto maanta uma eka dad barakaca dad qaxooti ka soo laabtana uma eko intaa waxaa dheer waxay bixinayaan cashuurta dowladda oo waxay ka qayb qaadanayaan horumarka dowladnimada marka xal waara laga hadlayna waa sidaas waayo dowladda jubbaland kama gorgordamin dhulka intaa la eg ay bixisay natiijadaasaana ka soo baxday sidaasuu maanta adduunka iyo soomaaliya tusaale ugu soo qaadanayaan inay ka mid tahay jubbaland meelihii guulaystay intaa waxaa dheer annagoo weli ku kala jira arrimaha barakaca in la bixiyey luglow dhul weyn oo halkii qof soomaaliyeed la siiyey labaatan iyo soddon twenty by thirty la siiyey oo halkaas hadda dhismooyina ka socda oo boqol iyo soddon sideeda laga dhisay guri oo hadda dadkii la dejiyey kuwo kale ka socda ilaa lix boqol kuwo kale hadda la ansixinayayoo laga wada waxaa laga dhigi rabaa deegaan istaraatiiji ah oo webigana u dhow oo dadku beeruhu falan karaan livelhoodkii iyo noloshii dadkii xoolo in dib loogu aduudo ay qeybna ka noqdeen nabadeynta iyo dowlad dhiska soomaaliya inay ka noqdaan hadda ay dowladda jubbaland ka shaqaynaysaa afarta annaga hadda degma ee aan mudnaantana noo ah oo arrimaha xalka waara oo shaqo la taaban kar ka socda waxaa ka mid ah doolow degmada dhoobley kismaayo iyo baardheere oo istaraatiijikale hadda aan ku bilownay barnaamijka xalka waara si fiicanna maanta soomaaliya tusaale u ah mashaariicda ka socoto iyo istaraatiijiyadda waxaanay ku imaatay dhulalka iyo uu madaxweynuhu bixinayo iyo arrimaha siyaasadda madaxweynaha si u fududaynayo in maaragtay lala lamaalayo siyaasadaha dadka international donors-ka naga caawinayo barnaamijkan bundhigga uga horumarka bulshada